magaalada kismaayo ayaa waxaa si rasmi ah looga daafuray tobabar muhiim ah loo qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha iyo bulshada qeybaheeda kala duwane tobabarkan ayaa waxaa intuu socday lagu baranayay xirfado la xiriira horumarinta shaqada adeegyada bulshada iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedka jubbaland cabdi cabdulaahi raabi ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabaha uu ku saabsan yahay tobabarka social profession ah oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hayado kale oo dowladda kamid ah stakeholder ah ay wadaan component kamid ah baan horta maanta u qarinaa tababarkeeda inaad qaadataan marka si guud maxaan rabnaa qeexid inaan ku sameyno mashruucan uu componentiga qayb uu ka yahay oo targetkiisa ama ujeedadiisu maaragta ay tahay dadka danyarta ahaa ee saboolka ahaa in noloshooda wax laga bedelo kor loo qaado marka sida documentiga ku qoran mashaariicda markaad akrisaan hayadaha intooda badan juki iyo way hayaan budget documentiga dowladda hoose way haysaa intooda badan hayadaha wayaan wasaaradda haweenka mashruucu wuxuu maaragtay taarget garaynayaa dad danyar ah oo altraf kuwa dabaqada nolosha ugu hooseysa inay ku jiraan lagu qeexay buu horta taarget garanaya iyagoo saas oo haddana nolosha dadka ay taarget garanaysaa heerkooda halkaas ay tahay ba haddana aysan dumar marka dumarku haddana waa kasii lagu lihin markii ay noqoto dadka danyarka wuxuu taarget garaynaya mashruucan hadduu ilaah yidhaahdo afar boqol iyo toddobaatan hooyooyin soomaaliyeed ah oo degmada kismaayo ah oo isugu jiraan barakacyaal iyo host community ama dadka deegaanka ah marka dadka noocaas ee nolosha dabaqada ayada ku jiraan bayuu mashruucu rabaa inuu ka dhigo dad nolol dhexdhexaad ah joogaan hadduu ilaah yidhahdo ama aan dhahnaba dad canshuur bixiyaal ah waa targetkaan galayna mashruucan kasi oo aan rabnaa meeshaas qof waad garan kartaa maanta qiyaas ahaan noloshu waxa ugu yaro maanta qoysku ku noolaan karaayo waase garan karnaa hadday shillahaan aan u hadalno aanba heli karin baan rabnaa inaan ka dhigno ama aan ku dadaalno inuu noqdo canshuur bixiye marka taa maxay u baahanta marka wixii nooca ahaa ee aan rabno inaan inagu gaarsiino adeega noocaas aan rabno dadka inaan gaarsiino waa inaan maaragtay si hufan oo ka dheer wax la yidhaahdo musuq oo wax aada u xun ah inaan dhammaanteen aan ka shaqeyno inagoo ka kala socono hayado dowladeed oo kala duwan